qoyskan oo ku nool xaafadda soonakey ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ku muujiyey dhul muddo dheer ay degganaayeen oo haatan ay duulaan ku yihiin siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka qaar ka mid a dadka deegaankan deggan ayaa sheegay inay haystaan dukumentiyo sharri ah oo muujinaya lahaanshiyaha dhulkooda islamarkaana ay toddobaatan sano ku noolaayeen xaafadda soonakey iyo nawaaxigeeda dhib waxaan ku qabnaa niman qawlaysata ah oo ka qawlaysta dawladda dhibaato fara badan ku haya dhul dukumiinti aannu leennahay aan deggannahay muddo ka badan toddobaatan sano ilaa lixdan sano kuwaas oo maalin walbo degmada iyo taliyaha guuda buliiska macallin mahdi ay amar nagu soo bixinayaan khaasatan waxaa noola soo dira taliya nin la yidhaahdo xasan madoobe dhul dukumiintiyaan deggannahay waxaa deggan ilmey ku baaba'ay aadan yabaal islaamadoo asayle ayaa waxaa lagu soo bixiyey laba iyo toban baabuuro tignika oo buluusiya milataariya buluusday leeyihiin marka taas nama qabato maxaa tidhaahay xaafadda soonakey oo aan ahayn maxay aheetay dhul dowlo oo maxay aheetay xumeeshi la duushay oo aheeda ilahay kumaxerada cuuryaamaynta ayaa nagula soo fasaxo nagula soo daloolshay oo nagula dhacaa hal gabaroo hadli karta ta ma jirto xabadaa noogula jawaabaa waxay noo yihiin afar iyo labaatan saac dhibbanaan nahay meeshaan wixii ka dhaca dad walbow ogow sanadadii u dambeeyey magaalada muqdisho waxaa isa soo tarayay cabashooyinka la xidhiira dhulboobka oo ay ku howlan yihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo adeegsanaya awood eedan hoggaanka dowladda federaalk oo dhulboobka muqdisho ka socda ku lugle ayaa dhagaha ka fureysto baaqa iyo cabashada ka soo yeeraysa bulshada